Siya Kulanqaada Aqoonta iyo Shaqaalo Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowladda Koonfur Galbeed iyo Dowlad Goboleedka Hirshabelle taas oo ku saabsan qaabka biyo la daweeyo iyo ilaalinta xasiloon ka hortagga cudurrada ku dhalada biyo markii la diiray xilliyada roobaadka qubadaya iyo markii kuleelaha jaraya maadaama inta badan dadka walbadan ku fahamsanaan dhibaatooyinka arrintaasi iyo ku koobi karta tababarkii waliba inta badan lanka talagalay in la koxooji wacyigelinta bulshada si looga hortaga halista cudurrada oo biyo ku dhaladaayana si taasiya landeera tababaradan oo shaqaalo wasaaradda iyo deersiyana fariimo lanka talagaliya agaasimaha waxda biyo tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed liibaan oo khaliifa oo warbaahintan ku warbiya walyaabo tababarka loogu hadalaya sidoo kalena ka dhiirigeliya ku qaybgalayaalka tababarka iyo ku faa'iidaysadana tiimamu ka socda wasaaradda biyaha ee dowladda aan dariskanahay hirshabelle tiimkan waxay u yimaadeen degmada baydhabo oo wasaaraddu ay ku casuntay in tababar habka biyaha loo daweeyo loo baaro inay wasaaradda biyaha koonfur galbeed ay siiso tiimkeeda ka shaqeeya qaybta tayada biyaha iyo baaristooda runtii waxay noo tahay annagana ka wasaarad ahaan inaan soo dhaweyna tiimkaas ka socday wasaaradda biyaha ee hirshabelle oo ay noogu yimaadaan magaalada baydhabo si ay uga faa'iidaystaan khibradda iyo aqoonta wasaaradda biyaha koonfur galbeed ay u leedahay dhinaca baarista tayada biyaha iyo ilaalintooda runtii farxadoon bay noo tahay ka wasaaradda inaan kusoo dhaweyna magaalada baydhabo oo ay ka faa'iidaystaan shaybaarka weyn ee wasaaradda magaalada baydhabo laguna tababaro tababarkan wuxuu socon doonaa maanta inoo furmay muddo afar beri ah waxaana ka sabood garaynaysaa labada wasaaradoodba hay-adda s f marka waxaan rajeynaynaa tiimanka ka socda walaalahana wasaaradda biyaha ee dowladda hirshabelle dowlad goboleedka hirshabelle inay ka faa'iidaystaan tababarka iyo aqoonta iyo khibradda wasaaradda biyaha tiimkeeda ay u leeyihiin sida biyaha loo baaro ama tayadooda loo ilaaliyo taasoo dabcan ah mid aasaasi u ah oo ka wasaarad ahaan aanu xooga saarno si aanu ilaalino badqabka iyo caafimaadka bulshada biyaha ay cabayaanna ay mar walba noqdaan kuwa nadiifa oo ku filan runtii waa fursad waxaan rajayn doonaa inaanu laftigooda maamulada kale dabcan aan ku dhaanno dhankaas khibrad ahaan in aanu uga faa'iideyno ayagana sidaan si lamid haddii ilaa yirahdo aanu kusoo dhaweyno magaalada baydhabo wixii tababaro oo la xiriira dhinaca biyaha iyo tayadooda baaristooda aanu aanu ka saacidnay ka wasaaradaha annagoo aad ba la kaashanayna bahda aanu wada shaqaynta la leenahay sida hay-adda a c f iyo hay-adaha kale fursad weyn bay noo tahay soo dhawaada aanu leenahay tiimka magaalada baydhabo kusoo dhawaada wasaaradda kusoo dhawaada waxaad joogtaan guryihiinii insha allah marti kuma tihiin magaalada baydhabo si qurux badan baa laidinku soo dhaweyn doonaa inaad ka faa'iidaysataan cilmiga aad halkaa ka baran doontaan oo aad u gudbisaan dowladdii iyo deegaanadii kale aad ka timaadeenna waan rajaynaynaa anta badan markii la deera xilliyada roobabka waliba ku dhaladaya cudurro dadka anta badan ku qaadayaan ceelo biyo taasi tio anta badan wasaaradda tamarta iyo biyo xoojiyayta sidii oon helan lahaayana dadkaasi iyo daawooyin si iyo bulshada saameyn yeelin kuwa dhanaa